الشاعلي طيران كلعسطان قبدا هنا جيل كان فتحت ليلنا كلعسطان عمالة تبينا amni geena rajadeena rajada waa boqolaal dhallinyaro ah oo ay horkacayaan madaxda ururada dhallinyarada ka jira muqdisho waxay banaanbaxooda ku muujiyaan siday kaga xun yihiin dilalka qorshaysana loo geystay qaybaha kala duwan ee bulshada kaasoo ugu dambeeyey maxamed maxamuud sheekh cali oo ahaa wiil dhallinyaro ah oo u dhaqdhaqaaqa xoojinta dhallinyarada oo laba maalin ka hor lagu toogta muqdisho waxaan nahay waxaan nahay waxaan rabnaa waxaan rabnaa waxaan nahay amnigeena rajadeena dhallinyarada ayaa lug ka soo bilaabay goobtii dhiigga maxamed uu ku daatay ee u dhexaysa isgoysyada banaadir digfeer iyagoo socod ku maray inta u dhexaysa isgoyska banaadir iyo lambar afar ee muqdisho dhallinyarada ayaa soo saaray baaq waxaan halkan isugu soo baxnay in aan si bareera u caddayno in aan marnaba raalli ka ahayn gaboodfalada kala duwan ee loo geysto shacabka soomaaliyeed guud ahaan waxaan si cod dheer leh u caddaynaynaa in maanta wixii ka dambeeya dhallinyarada aysan aqbali doonin ayna aqbali doonin indhahana ka daawan doonin indhahana ka daawan doonin mas-uuliyad darrada amni ee haysata guud ahaan shacabka soomaaliyeed ee ku nool siiba caasimadda muqdisho dhallinyarada bannaanka u soo baxda ayaa dalbaday waxaan si degdega ugu baahannahay in laga jawaabo waxaan si degdeg ah ugu baahannahay in laga jawaabo dilalka foolxumada leh ee loo geysto dhammaan dhallinyarada soomaaliyeed ee uu ugu dambeeyey walaalkeen allah u naxariistee maxamed sheekh cali ee sida bareerka leh loogu dilay maalin cad bartamaha caasimadda muqdisho senatar ayuub ismaaciil oo ah xildhibaan dhallinyaro ah ayaa sheegay in loo baahan yahay dowladdu inay ka jawaabto baaqa dhallinyarada waxaan rabaa inaan halkan ku darsado qodob ah in looga baahan yahay hay-adaha dawladda inay ka jawaabaan cabashooyinka dhallinyarada inay ka jawaabaan inay keenaan wax caddeen u ah waxa dhacaya oo ah dadkii ka dambeeyey falalkan sharci darrada ah haddii aan nahay dhallinyarada soomaaliyeed waxaa naga go'an amana laga rabaa inaan qayb ka qaadanno dadka la dilaya waa dadkeennii waxa dhimanaya waa annaga waxa maalin walba xabaalaha iyo qabuuraha loo sii wado waa annaga waa inaan iska kaashannaa kuwa noocaas ah qaar ka mid a dhallinyarada ayaa sheegay in aragtidii maxamed maxamuud aysa dhiman wuxuu jeclaanaysii wadi doonaan maxamed rajadii maxamed ma dhiman rajadii maxamed weli waa noosha rajadii maxamed weli waa noosha waxaa ballan ku qaadnay oo ballan naga ah iftiinkii u wax u ifinaya maxamed inaan maanta wixii ka bilawdo aan rajo aan aan iska saarno awooddaysa wixii uu jeclaa inaan suubinno hooshiisana halkaas ka sii wadno waxaan mar labaad mar saddexaad aan fariil ku faraynaa cadaaladda maxamed ayaa u baahan nahay jawaabaan u baahan nahay waxaa halkaan iskugu soo baxnay waa cadaalad haddii tan maanta aan ka jiifano awooda dhalinyaro qof maanta badbaadi doona magaaladan ma lahan saas baa nool cabdixakiin cabdiraxmaan dhagajoon guddoomiyaha degmada hodol oo hor socda dhallinyarada ayaa sheegay in la gaaro xilligii isla xisaabtanka waxaa la gaaray wakhtigii aan la xisaabtaminay ka dhallinyar ahaan waxaan rabnaa inaan si wada jira ula dirirno halkaanna waxaan uga tacsiinaynaa walaalkeen maxamed sheekh iyo dad kale oo walaalo soomaaliyeed oo nala joogay waxaan rabnaa marka in annagoo wada jir ah oo iskaashanayna maadaama dhallinyaradii haldoorka halka ay iskugu imaadeen inaan aragti guud ka wada yeelanno inaan ka soo horjeesanno kooxaha cadaystay dhiigga dadka soomaaliyeed dhanka kale muqdisho maanta waxaas koorimaad uu ku dhex maray ciidanka dowladda soomaaliya iyo rag ka tirsan al-shabaab ciidanka dowladda ayaa toogasho ku dilay laba ka tirsan al-shabaab sida dowladdu ay sheegtay saraakiisha amniga ayaa u xaqiijiyay v o a in labada ruuxa la dilay ahaayeen al-shabaab gaarigay wateenna laga helay laba qoro kuwa ak forty-sevenka ah bambagacmooyin iyo qalabka waxduuba sidau u xaqiijiyay idaacadda v o a sargaal ka tirsan kuwa amnigao goobta tegey dowladda soomaaliya ayaa lagu wadaa inay soo bandhigto raggay toogatay iyo saaladda militari ee lasoo qabtay cabdulqaadir okey v o a muqdisho